habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa fiidnimo sabti ah bisha janaayo waa kow iyo labaatan sanadkan labada kun toddoba iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
idaacadeenna caawiya caalamka dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan boqolaal kun oo qof oo ku bannaanbaxaya fagaarihii ay shalay ka dhacday dhaarinta madaxweyne trump kuwaasi oo diidan siyaasaddiisa waxay ugu soo aadiyeen waxay rabaan inay diraan codkooda oo aada u dheer inay usoo diraan madaxweynaha cusub si maxay ahayd uu ajendada ugu darsado ayna tusaan inaysan diyaar u ahayn inay mar dambe yacni ay xaqooda lagu tunto waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee martida mikrofoonka mudda aan la hadalhayay abaartan laawada la hadalhayay laakiin hadday aada u darsatay gaar ahaan beertii markii la arkay in ay baaqatay meelo badan ay ka baaqatay ayaa culays dheeraada dadka soo fuulay yacni waxay gaarsiisartaa haddeertaan in xoolihii ay dhammaadeen
waxaan meesha ka marnayn barnaamijkii habeen kasta oo sabti ah aad nooga barateen ee xiisaha lahaa waa cawayska washington mise waa ismoodsis oo malahu waaben masalada ujeedadu mise waa ismoodsis maqalkiyo dhaawaha haakan ana siimac hansaday qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka america farera oo ah jilaa bulshada laatiinada ka soo jeeda oo boqolaal kun oo dumar ah ka hor hadlaysa maanta oo sabti ah ayaa ku qaylinaysay we are america ama waxaanu nahay america dibadbaxa maanta oo magaalada washington ka dhacay oo ay soo qabanqaabiyeen dumar xidhan dhar midabkiisu uu basali yahay ayaa waxa ay kor u sitaan tabeelayaal ay ku qoran yihiin xuquuqda madaniga ahi waa mid micno ku fadhiya iyo caradayda loo qiilda uma qiilday karaan dadka dhegaysanayay america farera ayaase waxaan ku soo dhoweeyey miss farera ayaa tiri kama tegayno inaan nahay dal muhaajiriin ku dhisan oo ma noqonayno dal dad jahli ah america farera waxa ay kulanka ku weheliyey dumar kale oo magac leh sida kati berry iyo jeer oo labaduba la filayo in ay hadlaan dumar kale oo magac leh ayaa iyaguna qorshaha ku jira isu soo baxan oo dadku ay ku safan yihiin wadooyin badan ama wadada caanka ah ee independence ayaa imanaya maalin kadib caleemasaarkii madaxweynaha maraykanka donald trump
madaxweynaha maraykanka ahaa ee cusub donald trump ayaa qeyb ka mid ah maalintiisii buuxda ee ugu horreysay ee madaxtinimada dalkan maraykanka uu hayo waxa uu booqanayaa xarunta hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i ada oo ka mid a hay-ado dhowra oo ay horey isu afdhaafeen trump trump ayaa horey u dhaleeceeyey hay-adda c i ada iyo hay-adaha kale ee sirdoonka ee maraykanka isagoo ka caraysnaa jawaabihii ay ka bixiyeen baaris la xiriirtay doorka ay dowladda ruushka ku lahayd udusida loogu dusay xugo muhiima si faragelin loogu sameeyo doorashadii uu ku soo baxay trump ee uu kaga guulaystay hillary clinton booqashada trump ee c i ada ayaa kusoo beegmaysa xilli mudanayaasha aqalka senatka ay ku guulaysteen inay hakiyaan ilaa iyo isniinta go-aanka gaarista qofka uu u soo xushay trump inuu noqdo madaxa hay-adda c i ada mike bombeo taasoo ka dhigan ama ka dhigaysa hay-adda mid aan madax rasmiya lahayn ilaa iyo isniinta
baarlamaanka turkiga ayaa ansixiyey qodobo sharci ah oo wax looga bedelay dastuurka waddanka taasoo awoodo dheeri ah siinaysa islamarkaana u ogolaanaysa madaxweyne rajib tayib erdogan inuu talada waddanka sii hayo ilaa iyo sanadka labada kun iyo sagaal iyo labaatanka xildhibaanada baarlamaanka turkiga oo gaaraya shan boqol iyo konton xubnood ayaa aroornimadii hore ee sabtida cod u qaaday sharcigan saddex boqol sagaal iyo soddon mudane ayaa taageertay halka boqol laba iyo afartan kalena ay diiday sharcigan ayaa u baahnaa saddex boqol iyo soddon cod balse maadaama aqlabiyadda baarlamaanka ay yihiin mudanayaasha xisbiga talada haya ee a k p si fudud ayay u marsiiyeen baarlamaanka si sharcigan uu ansax u noqdo waxa uu u baahnaan doonaa afti dadweyne oo lagu wado in bilaha soo aadan laga qabto turkiga weeraro iyo qaraxyo ay dad badan ku dhinteen ayaa ka dhacay turkiga sannadihii dhowaa xisbiga talada haya ayaa ku adkaystay in loo baahan yahay sharciyad sharciyo madaxweynaha u ogolaanaya inuu awood fulnayd oo xoog leh yeesho si meesha looga saaro kooxaha argagixisada laakiin dadka dhaleecay dowladda ayaa sheegay in tani ay sii kordhin doonto awoodaha tirada badan ee uu adeegsanayo hadda madaxweyne erdogan madaxweynaha cusub ee la doortay ee dalka galbeedka afrika ku yaala ee gambiya adamu barow ayaa isna fariin uu soo dhigay boggiisa twitterka ku sheegay maanta oo sabti ah inuu dalkiisa dib ugu noqonayo si uu awoodda ula wareego kadib markii madaxweynihii laga adkaaday yaxya jaamac uu aqbalay inuu xukunka ka dego oo uu dalkaasi ka tago masar jaamac ayaa tegaya dalka guine si uu xukunka si nabdoon ula wareego madaxweyne barow oo haatan ku sugaya inta uu ka baxayo sababo dhinaca ammaankiisa ah dalka deriskala ah gambiya ee senegal xukunka degista jaamac ayaa soo afjaraysa ismariwaa siyaasadeed oo dalkaasi ka ognaa kaasoo dalkaasi qarka u saaray faragelo militari oo uu dhiig badan ku daato oo ay ku sameeyaan ciidamo ka socdo dalalka ku yaala galbeedka afrika ee ku bahoobay ururka marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo ecowas ciidamada shisheeye ayaa dalkaasi ku sugnaa muddo toddobaad ku dhow si ay uga jawaabaan xukun ku-dhegga jaame dalkaasina ay xoog uga eryaan jaame ayaa dalkaasi xukumayay muddo labaiyo labaatan sannadooda isagoo ku qabsaday afgembi militari xukuumaddii kale taliska ahayd ee uu hogaaminayey muddadaasi ayaa ku caanbaxday jirdil iyo qaarajin ay u geysanaysay dadka ay u aragto inay kasoo horjeedaan si loo cadaadiyo dadka ku fekerayay inay mucaaradaan dowladda halkaad warkaasi kala socoteen wadaacadda v o a oo toos idan kaga imaanaysa magaalada washington waa kow iyo labaatan bisha janaayo sanadka labada kun toddobiyo tobanka idaacaddii fiidnimo ayaad degeysanaysaan waxaa idinla socodsiinaya oo halkan idinkaga tabinaya nuur xasan nuur iyo anigoo maxamed colaad xasanah aan ku biloawna ee boqolaal kun oo qof oo u badan haween ayaa maanta ku bannaanbaxaya fagaaraha national mall ee washington oo ka soo horjeeda aqalka koongareeska oo shalay lagu dhaariyey madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump haweenkan ayaa iskugu imanaya bannaanbaxa iyaga oo kaga soo horjeeda siyaasadaha master trump waxayna u oleynayaan xuquuqda dumarka bannaanbaxyo kan la mid ah ayaa ka dhacay magaalooyin kale oo ku yaala maraykanka iyo kuwo kale oo caalamka ah sida london iyo baris haddaba maxay doonayaan dumarka bannaanbaxaya maxayse tahay ujeeddada isku soo baxan su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa nuur nuur bukhaari oo stuudiya igu weheliya uu ka wareystay saciido shaaciye oo ku nool gobolka minnesota ee dalkan maraykanka kana shaqaysa arrimaha bulshada arrimahan waxay soo socdeen wakti aada hadda u dhaar dhowr bilood bay soo socdeen waxaana soo abaabulay dumar kala duwan afar dumar ah ayaa soo abaabulay gabar waa gabar madow ah tamaara ayaa la yiraahdaa gabar mexican ah gabar cadaan ah iyo gabar muslimada linda sarsaar la yiraahdo ayaa soo abaabulay waxyaalaha ay yani usoo abaabuleenna waxaa ka mid ah madaxweynaha cusub ee hadda la doortay hadallo badan oo uu ka dhiibay dumarka xuquuqdo badan oo dumarku ay leeyihiin oo uu maxayd ama ama uu hoos u dhigay amaba uusanba yani booskus iirta uusan kusoo darsanayn waa garta marka saciido washington oo keliya dad gaaraya laba boqol oo kun ayaa laga yaabaa in ay ka qayb galaan banaanbaxa magaalooyin kale oo caalamka ah sida london sydney berlin iyo nairobina waxaa laleeyahay waa ay ka dhacayaan amaba waaba ka dhaceen qaarkood maraykanka new york iyo san franciscona waa ay ka dhici doonaan marka banaanbax sidaas u weyn marka oo ay dumarna ka qayb galayaan maxay tahay waxa ay tabanayaan dumarkan runtii banaanbaxaanu wuxuu ahaa banaanbax laga soo shaqeeyey waxyaalaha ay ka cabanayaanna waxaa ka mid ah abortionka ama ilmaha laiska soo yani xaaqayo muslimiinta dumarkooda sida loo magaciisiyeeyey maxay ahayd waxyaalahaasoo dhan oo laisku soo daray waxay u arkaan dumarka xaqooda inuu yahay dadka ama bini aadamka xuquuqdiisa oo kale inuu yahay in maxay ahayd caafimaadkii oo kaleeto dhib badan uu ka haysto marka waxyaalaha ay tabanayaan waxyaala aada u fara badan waayo marka maxay ugu soo beegeen maanta oo ah maalinta ugu horreysay ee uu madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump uu xafiiska ku fariistay oo uu shaqadiisa bilaabay waxay ugu soo aadiyeen waxay rabaan inay diraan codkooda oo aada u dheer inay usoo diraan madaxweynaha cusub si maxay ahayd uu ajendada ugu darsado ayna tusaan inaysan diyaar u ahayn inay mar dambe yani ay xaqooda lagu tunto marka messajka waxay u gudbinayaan madaxweynaha cusub oo la doortay inay ka siman yihiin dumar oo dhan ay ka siman yihiin arrintaas inaysan arrin qabata aysan ahayn codkoodana ay ka dhiibtaan aysanna yani yeelaynin mar dambe in arrintaas oo kale ay ku dhacdo waa gartay marka waxyaabaha ay dalbanayaan waxaa ka mid ah in la difaaco daryaalka caafimaadka haweenka ee xaquuqda dumarka maraykanka ee ah ay u leeyihiin inay ilmaha iska soo ridi karaan iyo guud ahaan waxyaabo ee ku tacalluqo xuquuqda dumarka marka fariinta ay dirayaan maxay ka bedeli kartaa madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump wallaahi waddankan waxa uu ku shaqeeyaa waxaa xukuma dadka dadka qofka maxay ahayd bini aadamka iyo yani dumarka oo kaleeto ama guruubada intaa la eg oo isu soo caruursaday arrinta ay yani ay ka dhidhamayaan waa muhiim madaxweynuhu wuxuu leeyahay cabinet buu leeyahay waxaa jooga senate baa jooga waxaa jooga house baa jooga oo waa golihii wasiirada iyo baarlamaanka iyo maaragta aqalka hoose jooga in marka ay codkooda ay gudbiyaan dadkii soo ay soo doorteen oo meesha u fadhiyey ay codkoodii gaarsiiyaan madaxweynuhu keligii wax ma samayn karo inay yacni tusaan intaasoo qof oo kala duwan in ay yacni aysan yeelaynin dadkii ay soo doorteen ee wasiiradii yani iyaguna ay arkaan arrintan oo aysan waxyaalo badan oo xaqooda ku jira xaqooda ah ay yani ku daraan yani ay ku darsadaan ajendada ay ku darsadaan madaxweynahana uu arrintaas u dareemo marka codkooda wax badan waa uu ka bedelayaa waddankan waxaa shaqeeya waxa waaye cod baa shaqeeya haddii maanta warkooda uu shaqayn waayo oo codkii ay dhiibteen loo diido in yani uu soo baxo waxaa dhacaysa hadhowtii markii waktigii la gaaray in la dooranayay in ay yani ay ay ay ka dagaalamaan oo dad badan oo hadda wax u qaban waayey aysan soo bixin berri
taasi waxay ahayd saciido shaaciye oo ku nool gobolka minnesota ee dalka maraykanka kana shaqaysa arrimaha bulshada nuur xasan nuur oo stuudiya igu weheliya ayayna u waramaysay dhinaca kalena dalkan maraykanka shalay waxaa si rasmi ah xilka madaxtinimada ula wareegay donald trump oo noqday madaxweynihii shan iyo afartanaad ee maraykanka kaasi oo xilka shalay loo dhaariyey haddaba mudaaraadyo loogu soo horjeedo madaxweyne trump iyo kuwo lagu taageersan yahay ayaa ka dhacay meelo badan oo caalamka ah waryaheena maxamed cabdi xasan sandheere ayaa warbixintan ku eegaya sida dunida ay uga fal celisay donald trump inuu ku fariisto kursiga xafiiska ugu sarreeya maraykanka dibadbaxyadan oo lagu beegay caleemasaarkii madaxweyne trump ayaa ka dhacay meelo kala duwan oo dunida ah magaalada london kaabadda amaba buundada tower waxaa lagu dhejiyey qoraal odhanaya buundooyin dhis oo derbiya ha dhisin qoraal kale ayaa muujinayay actnow amaba hadda howlgal dad iyagu ku dibadbaxayay baarlamaanka ingiriiska agtiisa ayaa watay bor ay ku qornaayeen soo galootiga halkan waa lagu soo dhoweynayaa dibadbaxyo ka kala dhacay jaban philippines iyo belgium ayaa boqolaal qof oo qabow aad u daran taagan ay daqiiqad aamuseen shumacyana shideen islamarkaasna ay kor u qaadayeen calaamado dumarka lagu difaacayo xarunta dalka scotland ee edinburgh waa calaamado iyagana laga lulay buundada north bridge ayaa waxaa ku qornaa dumar kowkaca iyo ma jiro meero kale iyagoo u jeeda in master trump uuna dan ka lahayn la dagaalanka isbeddelka cimilada caleemasaarkii kadibna dhowr boqol oo qof ayaa isugu yimid bannaanka safaaradda maraykanka ee london iyagoo heesayey waxyaabo kalena ku qaylinayay kim grey oo afartan jirah gobolka texasna ka soo jeeda ayaa sheegay inuu inuu aad u murugsan yahay yaxyaxna uu dareemayo waxau ihi waxaan halkan u joogaa in badi dadkii aan master trump u codaynin ay u baahan yihiin inay arkaan in lagu midaysan yahay in master trump uuna ku habboonayn xilka oo aan la aqbali karaynin dadka trump ka soo horjeeda waxaa ka cadhaysiyey hadalladiisii intii uu ku jiray ololihiisa doorashada ee sannadkii hore kuwaasoo ku saabsanaa dumarka soo galootiga sharci darrada iyo muslimiinta iyo weliba ballanqaadkiisii ahaa inuu derbi ka dhisayo xadka u dhexeeya maraykanka iyo mexico magaalada tokiyo ee dalka jaban dhowr boqol oo qof oo badankoodu maraykanka dalkaas ku noola ayaa socod ku marayey waddo ku taalla faras magaalaha dadkan ayaa watay shumacyo elektroniga iyo boorar ay ku qoran yihiin jacaylka ayaa ka guulay nacaybka iyo weliba xuquuqda dumarku waa xuquuqda bani aadamka dalka philipiines ilaa laba boqol oo dibadbaxo ka tirsan ururka qowmiyiinta philipiines ayaa muddo saacada ku hor dibadbaxayay safaaradda maraykanka ee magaalada manila dadka qaarkood ayaa watay boorar ciidanka maraykanka ee dalkaas jooga kaga dalbanaya inay philibiin ka baxaan qaar kale ayaa dab ku qabtay calanka maraykanka oo uu trump ku dhex sawirnaa isu soo bax ka dhacay magaalada brussels ee dalka belgium ayaa dadku waxay wateen boorar ay ku qoran yihiin fariimo sida waxaan ku faanayaa inaan ahay xubinta taranka ee dumarka iyagoo ka falcelinaya cajalad video oo trump laga duubay sannadkii laba kun iyo shantii oo arrimaha dumarka uu kaga hadlayey qoraalada kale ee ay wateen waxaa ka mid ahaa waxaan u dagaalamaynaa sidii gabadhoo kale divya dharayanan oo ah ardayd ka soo jeeda dalka indiya hase yeeshee wax ku barata dalka maraykanka ayaa sheegtay inay ka welwelsan tahay in hadladii trump uu ku hadlay xilligii ololaha doorashadu ay ru noqdaan waxay sheegtay inay u welwelsan tahay dadka hindida muslimiinta iyo dumarka maxamuud zawahara oo ku nool magaalada beetlaxam daanta galbeed ee maamulka falastiin ayaa sheegay inay cadho ka qabaan ballanqaadkii donald trump ay markaasna sawirkiisii ku gubeen magaalada beetlaxam maanta waxaan gubnay sawirka donald trump annagoo diidan go'aankiisa ah in safaaradda maraykanka uu ka raro tel abiib oo uu u raro magaalada qudus oo ah caasimadda falastiin oo ah dhul la haysto marka la eego sharciga caalamiga ayuu yidhi dhinaca kalena taageerayaasha trump oo iyagu la dhacsan khibraddiisa dhinaca ganacsiga una arka qof dibadda ka ah siyaasadda jid fiicanna ku ridi kara ayaa iyaguna ku dibadbaxay magaalada london maalintii shalay ahayd dad gaadhaya ilaa laba boqol ayaa iyaguna isugu yimid naadi u dhow hoteelka rits ee magaalada london markii trump la dhaariyey waxaa qolkii ka bilowday sawaxan iyagoo dadku gacmaha oo ay kor u taagayaanna isku taataabanayay david patterson oo ah ganacsade ayaa sheegay inuu filayey in trump uu doorashada ku guulaysanayo waxauu intaasi raaciyey in arrintu ay la mid tahay tii ay britain kaga baxday midooda yurub taasoo ra'yiga ururintii dadweynaha laga sii qaaday ay ku khaldantay magaalada moscow dad ruush ah oo rajeynaya in trump uu waddada u xaadi doono xilli cusub oo iskaashi ayaa soo dhoweeyey caleemasaarkiisii qowmiyiin ruusha ayaa xalay oo dhan xaflad ku dhiganayay xafiiskii hore ee boostada ee xilligii sofiyeetka ee magaalada moscow dalka nigeriyana in ka badan kun taageero oo ka tirsan ururka goonigoostka ee koonfurta ayaa waddooyinka isugu soo baxay iyagoo trump taageero u muujinaya waxay sheegeen inay rajaynayaan inuu soo afjaro waxay ugu yeedheen islaamaynta dalkaasi galbeedka afrika ku yaala aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o e da maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay falcelintii ay caalamka ka sameeyeen doorashadii ama dhaarintii madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump
haatanna dhinaca soomaaliya iyo bariga afrika aanu aadno baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta khudbado ka dhagaystay musharaxiinta u tartamaya guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya warbixintan waxaa magaalada muqdisho goordhoweed nooga soo diray waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste xilka guddoomiyaha aqalka sare ayaa waxaa u tartamaya laba musharax oo kale ah cabdi xaashi cabdulaahi iyo mustaf maxamuud qodax guddoomiye ku-xigeenada aqalka sare ayaa midkiiba waxaa u tartamaya toddoba musharax waxaana guud ahaan tirada tartamayaashu ay gaaraysaa lix iyo toban xubnood cabdi xaashi cabdulaahi oo u tartamaya hanashada guddoomiyaha aqalka sare ayaa khudbadiisa ku sheegay inuu yahay nin waayo araga oo in muddo ah soo shaqaynayay haddii la doortana uu wax badan qaban doono dalkayga waxtarkiisaan ka shaqaynayaa horumarintiisaan ka shaqaynayaa midnimadiisaan ka shaqaynayaa walaalnimadiisa iyo walaalooba sidoo kale mustaf maxamuud qodax oo isaguna u baratamaya guddoomiyaha aqalka sare ayaa sheegay inuu yahay mas-uul xilal kala duwan ka soo qabtay somalilan haddii uu jagadan ku guulaystana uu sabab u noqon doono isfaham dhex mara soomaaliya iyo somalilan labaatan sannadood ugu yaraan siyaasadda somalilan baan kusoo jiray waayo arag waxaan ku ahay hubka dhigiddii iyo marxaladihii somalilan soo martay baan waayaara ku ahay dariiqyadii somalilan ay nabadda u soo martay baan waayaara ku ahay cabdiwaaxid cilmi goonjeex oo u tartamaya xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ayaa ka hadlay arrimaha u qorshaysan haddii nasiibku saacido oo xilkan uu ku guulaysto dowladeennu ma laha wax la yidhaahdo ordinance ordinansa ma laha waa kala sarraynta dawliga waxaan ka shaqayn doonaa in la soo saaro buuq kala sarraynta dowladnimada muujinaya dhanka kale cabdi axmed dhuxulow dhegdheer oo ka mida musharaxiinta guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ayaa xubnaha ka hor sheegay in haddii ay codkooda siiyaan uu xoogga saari doono arrimaha madax bannaanida aqalka sare waxaan la kala shaqayn doonaa madax bannaanida aqalka sare sarraynta sharciga dhammaystirka dastuurka dalka dhammaystirka maqaamka caasimadda lix iyo tobanka xubnood ee u taagan qabashada xilka guddoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa ayaa waxaa ka mid a saddex haweena oo u tartamaya guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare waxaana lagu wadaa in maalinta berrita ah la qabto doorashada guddoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaana waa v o a washington madaxweynaha dalka kenya ayaa soo saaray amar lagu mamnuucayo in dalkaasi dibadda uu u dhoofiyo galleyda soo go-da waxaana madaxweynuhu tallaabadaasi la xiriiriyey abaaraha ka jira waddanka kenya warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada nairobi ka soo diray wariyaheena yaasiin ciise wardheere madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta ayaa shalay waxa uu si sharciga u mamnuucay in aan dibadda loo dhoofin karin galleyda ka soo baxda waddanka kenya iyadoo la sheegaya inay sii kordhayaan saamaynta abaartu ay ku yeelanayso meelo kala duwan oo dalka ka mid a hogaamiyaha waddanka kenya oo wadatashi la yeeshay madaxda dowladda ayaa waxa uu sheegay inay xarig iyo ciqaab adag ay mudanayaan dadka markaasi iyagu dhoofiya galleyda islamarkaana iska dhaga tira in sicirka galleyda hoos loogu dhigo dadka maadaama ay ka mid tahay qutulduruuriga inta badan dadku ay isticmaalaan waxa uu ka hadlayay magaalada isielo halkaasi oo uu booqasho ku marayay madaxweynaha isagoo ku weeliyo wasiirka isboortiga ee waddanka kenya xasan waariyo iyo gabarnarka deegaankaasi godaana doya waxaana uu sheegay in abaaraha ka jira deegaanadaasi ay yihiin kuwa ay dowladdu indhaha ku hayso islamarkaana wax kastoo suurtagala ay dowladdu u qabanayso ma jirta wax galleeya oo dalka laga dhoofin karo islamarkaana laga gudbin karo xuduudaha waddanka kenya iyadoo abaartuna ay saamayn ku yeelatay dalagyadii dalka ka soo baxayey xolihii oo markaasi dhibaato gaara ay soo gaarayso webiyadii qaybo ka mida oo qallalaya iyo biyaha meelaha qaarkood oo yaraanaya waxaanu sheegay dowladdu inay u dejisay siyaasado gaara oo ku saabsan qaabka dadka macaluusha loola dagaalamayo warshadaha iyaguna galleyda shiida ayaa la sheegayaa qaar ka mid a gobollada ku yaala waqooyiga rift valley in ay ku iibiyaan inta u dhaxaysa kiishkii sagaashanka kiilo ku jiro laba kun iyo siddeed boqol oo shilinka kenya ilaa iyo saddex kun iyo laba boqol oo shilinka kenya madaxweyne kenyatta iyo wafdigiisa waxay kaloo soo mareen goobaha dadka xoola dhaqatada iyo qaybo ka mid a gobolada beerihu markaasi wax laga beerto waxaa kaloo biyaraantu ay saamaysay deegaanada kisumu homa bay siaya iyo weliba qaybo ka mida galbeedka west bacot oo haatan iyana dadku ay dib ugu laabteen in ay laasaska ka qotaan biyaha meelaha webiyadu ay biyihii kasii yaraanayaan si ay ugu badbaadaan dhanka kale biyola-aanta ka jirta magaalada nairobi ayaa la sheegayaa in haatan qoonda loo sameeyey islamarkaana qaybiba mar ay biyaha helayso iyadoo tirada dadka ku dhaqan nairobina ay aada u sii kordhayaan biyola-aantaasi ayay ku sheegtay waaxda qaabilsan biyaha ee magaalada nairobi iyadoo hoosu u dhacay biyihii ku jiray indakeni dham oo ah meelaha ugu weynay biyaha magaalada nairobi ay ka yimaadaan wardheere v o e nairobi aad buu mahadsan yahay waryaheena yaasiin ciise wardheere weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofonka ridwaan xaaji cabduule ayaa kasoo diray magaalada london
toddobaadkan waxaa barnaamijka martida aannu uga hadlaynaa abaaraha ka jira soomaaliya oo si weyn looga dayrinayo iyo suuragalnimada in gurmad deg dega la gaadhsiiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen waxaa barnaamijka marti ku ah cabdi axmed baafo oo ka tirsan guddiga abaaraha heer qaran ee soomaaliya ku soo dhowo barnaamijka aad baad ugu mahadsantaha ridwan waan wahay waxaan la soconnaa soomaaliya in xaaladda abaartu hadda ay ka sii darayso maalmihii lasoo dhaafay hay-adaha bani-aadamnimo ee soomaaliya waxa ay laftirkooda dirayeen baaq ku wajahan sidii lagu heli lahaa lacag siddeed boqol oo milyuun ka badan marka bal marka hore xaaladda hadda say tahay qiimeyntii ugu dambeysay ee aada helaysaan maadaama aad tihiin guddiga abaaraha maxaa ku soo kordhay wallaahi ridwaano saad la socotid muddaa la hadal hayay abaartan la hadal hayay laakiin hadday aada u darsatay gaar ahaan deyrtii markii la arkay in ay baaqatay meelo badan ay ka baaqatay ayaa culeys dheeraada dadka soo fuulay abaarta me yani waxay gaarsiisan tahay hadeertaan in xoolihii ay dhammaadeen dadkiina ay kusoo qulqulayaan magaalooyinka u dhow ay kusoo qulqulayaan waxayna tahay mid gebi ahaanba dalkao dhan wada saamaysay saasoo ay tahay haddana waxaa socda gurmad xoog lahaa socda dadka ay u gurmanayaan ama qurbo joog ha ahaadeen ama dalka gudihiisa ha joogeen ama deris ha la ahaadeen ama dad lagu soo qaxay oo meeshooda la yimaadeen dadku waa waa wada dadaalayaan guud ahaan geeska africa ay abaaruhu ka jiraan laakiin meelaha inta badan hadda aad isleedihiin dhibaatooyinka ugu badan ee ka jiraan ee dadku ay kasoo cararayaan ee xoolihii ay ku dhammaadeen waa xaggee
waqooyigay ka jirtaa maxaan ku dhahdaa somaliland puntland bay ka jirtaa iyo galmudug baa maxaan ku dhahdaa magaalooyinka waaweyn hadeertaan lagu soo wada qaxay oo oo hadeertaan tirada hadeertaan ilaa iyo dhowr iyo labaatan kun ay magaalooyinka soo ku dhudhawaa ay wada yimaadeen waxaad arkaysaa maxaan ku dhahdaa waxaa lagu soo qaxay dad galmudug iyo ka yimid ayaa waxay joogaan hiiraan jooga oo qaarkood xitaa ilaa iyo togdheer ka yimaadeen waxaad arkaysaa dowladda koonfur galbeed oo iyadana dad badan ay kusoo qaxeen magaalooyinka waaweynaa ay yimaadeen maydhabo aada loo soo galay waxaad arkaysaa geedo waxaa ka jira yani in si xoog leh xoog leh ayaa loo dareemayaa meel kasta looga dareemayaa maaha xoolihii la haystayna waa waa kuwan hadeertaan wada jidadka wada yaala intoodii badnayd maxaan ku dhahdaa biyo la-aanta jirta raashin la-aanta jirta dadkii waxa ay kusoo qulqulayaan magaalooyinka waaweyn ay kusoo qulqulayaan maaragtay waxaad arkaysaa dad ka baxay gedada qeybteeda hoose mataqaanaa ka baxay baareeda gaareeda ka baxay oo hadeertaan gaari doolow iyo meelahaas gaaray baad arkaysaa waxaa goorda waa la yaabaa waxaa dhici karta xitaa dadku inay sidii caadada ahaan jirta haddayan meelaha ay tegayaan ina gargaar ku helin dalka gudihiisana gargaar ku helin qaarkood waxaa laga yaaba xataa inay tallaabaan sidii laba kun iyo kow iyo tobankii oo kaleeto maaragtay marka ilaaanta xoo dhacdayna waxay dhalisay in calo yani shuunbiyoodkii inuu aada u dilaacay oo beendhaba hadda aada looga qaylinayo maaragtay mar dhexdaasa waa tii jowhar mataqaana ay si xun cudurka uga dilaacay de marka waxa waa wax la socda nadaafadana la socdo oo maxaan ku dhahdaa caafimaadkii iyo cuno la-aantii iyo iyo biyo la-aantii ay kuley suwan yihiin waayahay dabcan sida aad muujisay dhibaatadu ma sahlana oo tuulooyinka iyo magaalooyinka ay degaan dadka soomaalida oo dhan ayaad moodaa inay ku dhufatay ilaa hadda wax gurmada oo la taaban karo oo idin soo gaaray ma jira ka sokow baaqyada aad jeedinaysaan iyo baaqyada ka imanaya bulshada caalamka gurmadka ugu xooga badan oo hadda socda gurmadka dadweynaha soomaaliyeed ay u geystaan qaraabadooda iyo meelihii ay kasoo jeedeen mataqaanaa iyo iyo isxilqaamka dowlad goboleedyada qaarkood mataqaanaa wixii tabar leh dhaqaale leh ay ay dadkooda ugu gurmanayaan mataqaanaa intaasa hadeertaan socota hay-adaha caalamka waxbay wadwadaan laakiin marka wararka aan ka helayno dowlad goboleedyada aan ka helayno waxay tahay inayan weli kaalmo xoog leh aynan u imaanin wax micno lahoo buuran oo hadda la sheegi karaa ayna ka jirin meeshaasi maarta wa garta waxaanaad qiyaasi kartaa waxaad og tahay abaarta xoogeeda waxay soo bambaxday dabayaaqadii sanadka marka waxaa dadka ay ku dhex dhaceen wakti sanadna laga guuraayo sanad cusub loo guuraayo hay-adaha caalamka badiba ay ka faa'iidaystaan oo ay aadaan fasaxyadii la aado qorshihii iyo miisaaniyadii sanadkiina ay meesha ku dhamaatay kii labaadna diyaarinteeda inay maanta qayladhaan hor lay u baahan tahay marka weli hay-adaha caalamka ah xoog weyn oo hadeertaan ay kusoo biiriyeen ma jirto sidii shalayta aad maqlaysana de hadda baaqa sanadkan la jeediyey waa mid hor leh oo hadeertaan la rabo in loo raadiyo lacagta loo raadiyo wax lacagoo hadeertaan loo hayaana waayahay waayahay marka wax rajaa oo aad qabtaan hadda ma jira oo dhinaca bulshada caalamkaad is leedihiin gargaarkaas iyo baaqyadeeda waa ay hirgeli karaan iyadoo weliba aan la soconno in roobabka laga yaabo inay ilaa abril dib u dhacaan wa wa waa run hadda laga soo noqday faskii laga soo noqday bisha tan ayaa roobab lagu jiraa hay-adaha qaarkood hadday waxay u qoondeeyeen lacag u gaara abaarta u gaara ka baxsan lacagihii ay gelin jireen welina waxaa waxaa lagu jiraa saad og tahay lacagta inta timaado horeyna lagama isticmaalo diyaargaraynta mashaariicda iyo ogolaashahoodii waxoodii waktiga qaadanaysaa waxaan rajaynaynaa in sanadka kan abaarta sida looga hortegayaa aada looga faa'iidaysto hay-adaha kan cusub ee dhashay ee maamul goboleedyada waxaa kaa dogtaa waxay magacaabeen guddiyo abaar bay magacaabeen bulshada rayidka ah meelo badan waxaa dadweynaha iska iska sameeyeen dad ayaga isxilqaamayo dadweynahooda wax ka aruurinaya banaanka wax warsanaya hawshaasina dhinac bay ka socota waxaan nahay waxaasoo dhan inaynan qalalaase aynan dhalinin oo xoog meel ku wada jeeda ay noqdaan oo dadkii u gargaara haddii la idhaahdo waa gartay dabcan hay-adihii gargaarka baaqooda sidaad sheegtay waa cusub yahay fasaxay ku maqnaayeen xaaladda abaartu waxaad moodaa inay ka sii darayso soomaaliya waxay ku jirtaa xilli doorashooyin dadban oo xasaasi ah waxaana la leeyahay saddex boqol iyo labaatan kun oo caruura oo da-da shanta sano ka yar ayaa laga yaabaa inay xataa aada u saameyso abaaraha hadda jiraan macluulna waa ay jirtaa marka maxaa la qaban karaa ayay kula tahay si loo badbaadiyo guud ahaan dadka soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka hadda macluusha xooga badan ay soo wajahaysa caruurta ay ka mid yihiin wallaahi saddex arrimood baa laga maarmaana kow waxaa laga maarmaana mas-uuliyadda koowaad waxay saaran tahay xukuumadda soomaaliyeed bay saaran tahay iyo dowlad goboleedyada san mataqaanan iyaga inay is-abaabulaan oo ay deeq ururiyaan oo deeqdaasi ay maxaan ku dhahda ay ugu horeyso ayaga ay bixiyaan guddigeenan hadeertan qaranka ah waxa uu ka shaqeynaya sidii xukuumadda lacagta ay uga soo bixinaysaad og tahayna aan kaa dhexgalay marka waxaan u fahmay inaad leedahay weli wax gargaar ah ama sidii dadkan loo caawin lahaa ma aydan ka helin xukuumadda hadda jirta iyo dowlad goboleedyada waxaa waxaa iyagana qaarkood dhaqaalo fiican ma haystaan xukuumadda tanna hadeertan kala guurka ku jirtana maxaan ku rahdaa codsiga guddiga ugu fidiyey codsigiibaa kuma ku maqan yahay waxaan rajaynaynaa ilaa dowladda dowlad dowladda cusub ay ka dhalato oo miisaaniyadda lagu daro inay adkaan doonto in wax buuran laga helo maaragtay waxaan laakiinse rajaynaynaa in tallaabooyin kumeel gaara deg deg loo qaado oo hadeertaan laga guddiga uu ka shaqeynayo oo la rabo inuu la kaashado hay-adaha hadeertaan dastuuriga ah ee dhisan iyo dowladda joogtaa in ay tallaabo qaadaan oo lagu sii gaaro inta maxaan ku rahdaa si rasmi ah loogu soo jeesanayo haddii ilah idhaahdo qorshaha ma idinku jirtaa ka sokow aan gargaaradan aad ka raadinaysaan dowladda iyo bulshada caalamka inaad samaysaan wacyigelin dadka soomaaliyeed ku wajahan oo laga yaabo haddii si wanaagsan loo abaabulo in wax uun ay tari karto wallaahi hadda waxaa socdaa gargaar xoog lahaa socda hadduu ilaah idhaahdo waxaan laga fursanaynin ummadda soomaaliyeed iyada inay isu gurmato guddiga wuxuu shalay ka bilaabay deeq ururin buu bilaabay si rasmi ah tabarucna ay sameeyaan waa ay bilaabatay waxaan rajaynaynaa in hawshaas bisha hadalkan aan ku jirno iyo tan soo socotaba si xoog leh nooga sii dayn doono mar dhexdaas ay telefishinado dhan aan ka wada gudin doono haddii la yidhaahdo telefishinka qaranka wacyigelin guud ayaa ka socota waxaan rajaynaynaa marka in dadweynaha ay sii ogaadaan sida khatarta leh ee maanta abaartaasi ay dadka usoo food saartay loona baahan yahay inaan waxba in loo baahan yahay in laiswada kaashado si deg degaana loogu soo gurmado dadka inaan la dhayalsan inta waxaa ilaahay mahaddiisa inkastoo hadda dhibaatada ay aada u xoog badan tahay waxaa dhammaaday xoolihii baa dhammaaday weli ma hayno geeri weyn oo maxaan ku rahdaa ama ballaaran oo dhacday laakiin haddaan dadka degdeg loo gaarsiinin gaarsiinin haddaan biyo loo gaarsiinin haddii maxaan ku rahdaa dadkeenaan aynu u gurmanin intayada nagaga tabaalaysan waxaa laga baqayaa inay dhaqsi u bilaabato macaluul macaluushana waxa ku xiga waad ogtahay geeri baa ka dambaysa maaragtay marka ilaahay hanaga koriyo sida la og yahay abaarta wax ma disho waxaa wax dila waxa weye gargaar la-aantaa disha maaragtay ilahay waxaan ka baryaynaa ummadeena soomaaliyeed inay dadkooda u gurmadaan qaabeynta aan qaabeynayno kaalmada dibadda ka imaanaysaana iyadana ay marka ka waxtarto dadka usoo gurmanayo ama dibadda ka imaanayo ama gudaha joogana inayan la kulmin wax carqalada ayna la kulmin oo cid kasta oo dalka gudihiisa joogta inay fududayso dadka cunadooda in la gaarsiiyo aan la isku dayin dad in inta soo baxaan ay isku dayaan inay ka dhex noolaadaan ay dhiigga dadkaas iyo noolaalsamadooda ayan ka faa'iidaysan waxaan rajaynaynaa annaga waxaana hadeertaan dhinaca kaleetana dood ka wadnaa hay-adaha caalamkaa sidii waxa ay keenayaan u noqon lahaayeen wax run ahaantii ka tarjuma baahida jirta meel biyo looga baahanya inaan wax kale laga shaqaynin meel cunno looga baahanya inaan cunno kale laga shaqaynin waxaa in xoog la suu geeyay marka waxaan waxaan guddigan hadda qaran waxay isku xiran yihiin maamul goboleedyada isku xiran yihiin bulshada rayidka isku xiran yihiin marka waxaan rabnaa arrin sahlan maahan hawshan aad ay u culus tahay qof kasta oo soomaaliya waxaan rabnaa in uu toban iyo maxaan ku rahda in ka badan oo qof intuu la xiriiro lacagta meelaha laga aruuriyo dadkana lasoo gaarsiiyo si alla sidii lagu soo gaarsiin karo waxaan rajaynayaa in ilaahay idinla garab galo hawsha laakiin ugu dambeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo arrimahan dabcan muddaad kasoo shaqaynaysay qaramada midoobey waxaad kala shaqaynaysay arrimaha bay-ada abaarahan soo noqnoqonaya inkastoo inta badan la yidhaahdo waxaa sabab u ah burburkii dowladnimo ee dalka ka dhacay iyo inaanay jirin wax qorshaa oo cad oo soomaaliya u yaalla haddana maxaa looga baaqsan karaa ayay kula tahay see looga hortegi karaa in sanad walba abaar noocan oo kale aanay dadka ku dhufan markii laba kun iyo koob iyo tobankii abaartii weyneyd geeska africa ay ka dhacday gaar ahaanna soomaaliya si gaara ay u taabatay saad xusuusato waxaa annaga nooga dhimatay dad lagu qiyaasay rubuco milyan qof ayaa nooga dhimatay waxay taasi dhalisay marka in la yidhaahdo abaartan soo noqnoqonaysa maxaa la qaban karaa oo lagu baajin karaa maaragtay waana ra'yiga waxaa dhashay ah oo adkeysiga aafooyinka waxaa la yidhaahdo iyadaasaana sanooyinka dambe laga shaqaynayay laakiin markaad aragto haddeerta yani waxyaabaha la qaban karana way tiro badan yihiin annagana wax badan baan noo qabsoomin mataqaanaa webiyadeeno aan ka shaqeyno maxaan ku dhahdaa deegaankaoo laga shaqeeyo horumarinta biyahoo laga shaqeeyo waxaasoo dhan hawl waxay ahayd qabyo ah oo u baahan muddo dheer in wax loo laga qabto u baahan si fiicanna aan loogu jeedsan ihtimaamkii siyaasadeed iyo ihtimaamkii dhaqaale oo la gelin lahaa intaba aan naga gelin hay-adaha caalamiga waxay ku talagaleen ilaa iyo maxaan ku dhahdaa haddaad kasoo qaado e u da keliya haddaad kasoo qaado ku dhawaad maxaan ku dhahdaa ilaa iyo lixdameeyo milyan ayay ugu talagashay in mashaariic lagu sameeyo looga hortegayo in haddii aafada tan ay timaado ama abaarta ama wax maxaan ku dhahdaa fatahaadaha kan wax kan dhacaya in aynan dadka aynan meel fogeyna ku dhicin laakiin waxaa la iswarsanayaa waxa weeye hadda haddaa tijaabadii lagu jiraa maarata wixii la geliyey run ahaantii dadka waxma u tareen waa waxyaaba hadda la iswarsanayo maarata waxaana muuqata arrin sahlan aynan ahayn waxay u baahan tahay qorshe qaran oo xoog leh kaasina wuxuu imaan karaa oo keliya marka la helo siyaasad cad oo ku waajahan ka hortegidda duruufaha kan ka dhasha abaaraha iyo sidii loo baajin lahaa marka waa arrin dhaqaale ku xiran waa arrin ku xiran abaabul ku xiran waa arrin garasho ku xiran arrin aragti fog ku xiran oo aan laba sano iyo saddex sano iyaan ahayne tobanka sano soo socda labaatanka sano soo socda dalka maxaa laga qabtaa la yidhahda waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga aad baa mahadsan tahay ahmad asalaam calaykum intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida waxaanan ku waraysanayay cabdi axmed baafo oo ka tirsan guddiga abaaraha heer qaran ee soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinleh sidaa iyo nabadgeli
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o e da ee magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka dhegeystayaal halka aad kala socoteenna waa v o e washington markan kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington waxaa inoo soo diyaarisay waryaheena zahre ciidla nuur
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska washington iyo caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a gabadhaan doonayay waxaa weeyaan iyaduna gabadh aan maqaarkeedii rogin oon ismidabaynin baan idhi gabadh aan madowgii ka tegin oon ismarin daawo oo maariin kalsoonila ayaa meel ku garanaya buui waa baadigoobka inan soomaaliyeed oo aan daawo isku caddayn oo weliba midabkeedu maariin madow xiga yahay bal hadda intaynu barnaamijka caweyska ku guda jirno qof kasta uba soo xusuuso haddii ay jirto gabadh sifahaasi leh oo aad taqaano aniga durba dhowr qof baaba maskaxdayda ku soo dhaceen waxaa kaloo aan barnaamijka idiinku hayaa maaday hayd xalay horta taan la soo maray mise waa ismoodsis oo malahu waa been masalada ujeedadu maray tahay adiceheedi dhaca maqaribita dabaadeeda iyo milinka hoyaashada anu malaka fuhu hoofiyo mayracaya xoolaha
codku xalana maxareed baa lagu soo maydhay qaybaha dambe ee barnaamijka ayaynu ku maqli doonaa caawa iyo caweyska intiinii dhegaystayaal nasiib u yeelatay barnaamijkii caweyska ee toddobaadkii hore waxaa marti noogu ahaa cabdishakuur qorano cali oo ah wiil dhallinyaro ah oo isagoo aad u da'yar tirinta maansada bilaabay islamarkaana inooga xog warramay qiso jacayl oo aad u qiimo badan oo isaga soo martay inkastoo uu sheegay inaanay gabadhii iscalfan oo nin kale ay u dhaxday haddana cabdishakuur isagoo dhowraya dhaqanka suuban ee soomaalida muu xusin magaceeda dhabta ah iyo tilmaamo iyada si gaar ah u tilmaamaya ama hadalla ay iyadu ku tiri wuxuu keliya ka sheekeeyey dareenka dhinaciisa iyo sida uu jacaylku u taabtay siduu gabayaagu toddobaadkii hore inoo sheegayba iyaduna xaas ayay noqotay oo nin kale ayay u dhaxday dad badan oo aan ka mid ahay ayaa isweydiiyey oo talow cabdishakuur gabadhii ma anba bixiyey oo ma sii sagootiyey markii la guursaday dee haa wuxuu yidhi oo uu tiriyey maanse la magac baxday dhibaad caashaq intiina laga yaabo magaca dhibaad inuu ku cusub yahay haddaan u yaro taabto waa hadiyad ay gabadha la guursaday u geeyaan ehelkeeda iyo asxaabteedu waana kaalmo dhaqameed oo badanaa ka timaada qoyska gabadha oo lagu kaalmeeyo qoyska cusub ee arooska ah dhibaad cashaq od garanaysa dhibaad waxaa la siiyaa gab- gabadha walaasha ah ama ad ehelkeetii markii la guursado wax lagu dhibaadiyo wey hahe anigu waxaan waxaan is-iri deeniyoo jacaylka gabadha u hayso kollaba ruux kale uma haynin jacaylkii aad u haysay ninka ku dhibaadi oo jacaylkaas isaga intuu galo sidaa quruxda badan ee jacayl kale ha u dhaqmo ninka waxaad istiri jacaylka ha kaa raaco oo sidaad Ha u kaa jeceshay raaco.
ha u jeclaada iyadana exactly raganimo Een, inaad sidii u sharaf badan tahay baan weli u sheegayaa bal haddaba aynu dhegaysanno maansadaasi oo isugu jirta taariikh kooban oo uu kaga warramayo sidii jacaylku isaga u taabtay iyo sidoo kale isagoo jacaylka laftiisa hadiyad uga dhigaya qoyska cusub inkastoo isdhalan rogo waayuhu isdhaafaan dharaariba dharaar iyo kuu dhiibta dhaar kale dhacdo kugu timaadaa xusuus iyo dhigaal iyo macnaheedu kugu dheer qalbi dhayda caashaqa keli waaye dhami jiray rajo dhugashadiisiyo dhiilkiisa kala jaba ha u malayn dhammaad iyo wax ku dhaafay oo tegay qalbi dhayda caashaqa keli waaye dhami jiray rajo dhugashadiisiyo dhiilkiisa kala jaba ha u malayn dhammaad iyo wax ku dhaafay oo tegay han ku dhiiran jiray waa qalbi dhagax ka saaraa inkastooy dhadhaab iyo buuro kale dhex yaaleen kalgacaylka dhiciyee shin u dhalani waayaa ha u malayn dhig iyo udub kala dhaca inayeen laba dookhu kala dhigay kala dhilay isdhinac riday midi dhaawac hoosiyo boogo aan la dhayin weli dheecaamayaan keli bugta la isku dhaafaa ma bi'isa dareen dhaba aan hoos u dhaadhaco kala qala dhambaalada qisadii iyo xogtaba dhuro taariikh dhigaal badan anigoon wax dhaafayn aan dhiteeya tabartay ogow dahabku waa dhagax ha yeeshee dhagaxaha kale qiimuhu ku dhaafaa dhadiguna sidoo kale dhadig uun ma wada aha ruux walboo aan dhowrana adaan kaa dhex eegaa dumar waxaad ku dhaantaa dhudhun kaga horraysaa anna kuugu dhabar jabay guusha lama dhabcaalee dharka xidhashadiisiyo socod socod dheelitiridiyo dhaqaaqiyo tallaabada maarin dhalaalkiyo dheehiyo ilqabashada weedhihidda garashiyo gobonnimo u dhalashada walow samirka dheer iyo markaad iyada baan la hadlayaa walow samirka dheer iyo dhursugaasha aan nacay walow aanan dhowrayn anigoo dhab ku hela niyad dhaawac gaadhaa way isku dhiirigelintii adoo meelo dheer iyo ku tallaalmay dhimirkii dhufashada ligligashada ka dhaqantay dareenkii balse dhaarihii tegi waaye dhacmahoodii dhigaalkaagii laga waa dhooroofi godobtiyo sidaad ii dhantaashaye naf i dhaarisaad tidhi dheeman lama wadaagee ninkuu calafku ugu dhacay ku dhibaaday caashaqa ninka guursaday jacaylka aad u hayso adigu dhibaad ugu gee yaaba heli kara jacayl hadiyada culimmada nafsigu waxay sheegaan qofka haddii mar qalbigiisa jacayl galo inuu dadka kale uga nugul yahay caashaqa iyo astaamaha jacaylka lagu garto taa waxaa iiga marakacay cabdishakuur oo iiga warramay inuu ubax dukaan yaalla sheedda ka jeclaaday oo uu soo iibsaday isagoon garanayn cidda uu guddoonsiinayo maalin baa waxaan een, tegey meel wax laga soo gadgadanaya sahray ubaxyo iyo wax noocaasa baan ku arko aada u qurux badnaa dukaamada laga adeeganaya waaweyn laga adeegto haanoo adeeg kale u socday haye waxaan jeclaaday marka inaan ubaxan qaat waay waan soo gatay ubixiyo gurigaan la imiday waa ko laakiin nasiib darre ma jiro ruux la siiyo markaa cid wixii la siiyaa la waaye ha waan marka u- marka ubaxii baan la hadlay waxaan ku yidhi ubaxii how qofkaan kuu gadaan goobaya weli hahe intay gabadha aan dooni iyo gaari imanayso weligaa guduudnow mar baan gudi abaalkaa ah oo ha gu-in xareed galacle iyo ku gundhagaraysa ilaa iyo hadda bahal yar intaan biyo geliyey baan ilaa ma- xataa markaan guuriyay la eg waan la guuraa waxaa leewa bal midda ugu horeysa ad aragto aad siis ubaxaasoo waxaanu ku leenahay ha qallalin aqalali weligaas ha u guduudnow
ila waxaasoo tacabaa lagu geliyo waa taa xareedda iyo rayska lagu gundhigay aada iyo aad un aada iyo aad cabdishakuur toddobaadkii hore wuxuu inoo sheegay inay ku adag tahay inuu ku guursado qurbaha inta uu joogo balse toddobaadkii hore wakhtigu inooma saamixina caawa ayaan weydiiyey waxaa ka hor taagan inuu guursado inta uu kanada joogo balse wuxuu yidhi calaf waa halkiise dhaqamo dhowra oo aan ku arkay aawadood guurka halkani igu soo orod maaha imaansadan ayaanu ka tiriyey carbiyow dhaqankii xooggalaa xididka loo siibiye kanadaa xayaatale ayay nagu xakaareeneen xeer jabiya dhaqan xaalufuul xaashe laga dhis xoogsi baan usoo dhoofnay iyo dhaqasho xoolaade khamriduu ilaahay xarimay qaar xalaashade ee raggan xabagta wada nuugaya waa xujiyayaan hablihii xayada loo ogaa xoore maradii xasil beeshay noloshii kolkay dumar xambaareen ee marwe xaajigeedii ka adag oo xidhaa timid maalin waxaan maqlayay gabadh baa agtiin ayd baa ninkeedii boolis ugu wacday oo xidha baan maqlayay la yaab bay markaa kugu noqota waa iga daad il wada aada iyo aad inadan wax adag galox xabbaad ismarin gaadhay Ah, wallahi. ninkii la sheegaya si arrin yar soo xul u maqlay uun waxaan ku dhahay ismariyey kol xatisa kalaa noqon gaare aada iyo aad aabbahaa xurmada waaye ee xalaya maacuunta xaaskii siyoon bukin raggaa aqalka xaadhaya ee xafaayad kaadila bedeli waa xujiyayaabe ninka xulasho guurmaagan oo xiise laga waaye adigaa xarraga doonaye dhimay xishoodkii iyo ragaan xoorba lagu qoysanay waa xujiyayaab xoorku waxaan meel waad garana waa haragan laga bixiyo xoolaha Aad iyo aad.
la qoy Ah.
marka biyaha intooda wasakda ah een cabitaanka loo qurinba xoorka lagu qoystaa marka waa waa darajada ugu hooseysa ee wax wax ee wax biyo loo lagu tuuro.
falo Mhm.
marka raa raggiibaa halkaa taagan bay iga ahayd oo taasi sidaas bay ahayd horaa loo yidhi rag damaciyo dacar midna kama dhammaata ee hadduu inuu gabadh calman lahaa wuxuu ii sheegay in dookhiisu yahay gabadh maariin madow xiga ah oo kiriimyada la isku caddeeyo aan jidhkeeda taabsiin oo sidii ilaahay ku abuuray weli ku joogta cabdishakuur waa gabadh orgaaniga soo maaha daynadeeray haayo gabdhaha ugu dira wada maqashinaysa waxaa rabay inaan ka gabada halkaas laakiin laakiin gabdhahayna waxaan ku bogaadin lahaa waxaynu nahay baynu ku qurux badannahay waxaynu dadka kaga duwanahayna waa dhaqankeena iyo dad ahaanshaheenna runtii gabdhahana waxay leeyihin midabka ugu quruxda badan raggana waxaan dhihi lahaa quruxdu waxaa weeyaan sida ay gabdhaheenu yihiin ku dhiirigeliya marka gabadh aan doonayay waxaa weeyaan iyaduna gabadh aan maqaarkeedii rogin oon ismidabaynin baan idhi gabadh aan madowgii ka tegin oon ismarin daawo oo maariin kalsoonila ayaa meel ku garanaya buu yidhi gabdho badan fara badan baa la xusay oo raggii oo meelaha een, hal abuurka iyo waxbay soo qurqureen oo Hay.
gabdho fara badan ba kulli hadda meeshii ku jira dee miday noqon doonto war uma hayne marka een, de horta facebookga markaad eegtid haddaad sawirada hablaha eegtid dee inan maarina ama madoobiba kuma jirtaba mid bootar isku cadaysay iyo mid dawo isku cadaysay iyo mid cadaanta u dhalatay waa wada cad yihiin runna dhibaatadaasba midda aan waxla kala garan lahanay maaha marka iminka een, hablihii lagu meenshangareeyey ee meesha lagugu xusay facebookga hoos ma usii gasho mid midabkeedu madooyo sawirkeedu u saarayay ma aragta
wallaahi horta wallaahi waad iga qusimisay haye horta nin dhalinyarada meelo badan waa gelgeli iyada waa qasab runtii saara inaan saa sameeyey oo kolley aan meelo baarbaaray haye laakiin dhibka dhacay baa wuxuu yahay sidaad sheegtay Mhm.
waxaa lahaa waxaa ii ficnayd sokan eri maa inaan meesha ku daro gabadhan make up na ismarinin malaha waxa- me- make upku daawada ka mid mahe laakiin waa wax mara la iska tiri mara wax la- la- mara la ismariyo laakiin isagu dacasiinkii oo kaleeto un ka dhigaya
aad buu u mahadsan yahay mar kale cabdishakuur qorano cali oo ku magac dheer af magaaxshe
tahay qofna flohura tahay ankadnaa
haatana waa qaybtii ma heesi kartaa muusig la-aan waa xubin aanu ugu tala galnay dadka hibada ilaahay u siiyey luuqda iyo codka macaan ee ku heesi kara heesaha soomaalida iyagoo aan fanaaniin ahayn dhegaystayaasha caawa barnaamijka martida noogu ahi waa kaafiye iyo waaberi kaafiya soo dhowaada adiga iyo waaberi walaala horta waan idin wada salaamaya salaan qaaliya waxaanan caawa aada ugu faraxsanahay si oo eeda inaan kasoo qayb galo haddaan usoo noqdo markaa heesta anu caawa laba heesood baan idiin wadaa mid talantaaliya iyo mid singala caawa beriyo may maqashaa halka waa idin salaamaya dhammaantiinba v o e da dhammaan shaqaalaha labada dhinacba iyo dadweynahana dhegeysanaya oo dhan waad mahadsan tahay walaal caawa heestaasi talantaaligaa noogu dhufta ee ay lahaayeen faadimo cabdilaahi kaahin maandeeq iyo muuse ismaaciil qalinle ilaahay u naxariiste inan yahay maaraan tegay miyigo barwaaqa oon maali jiray ramaad dhalinyara ismaqasho marta dhexe ciyaar guda oo aanu madaxahay markii timi rugteedii maaday hayd xalay horta taan la soo maray mise waa ismoodsis oo malahu waa been masalada ujeedadu mise waa ismoodsis oo malahu waa been masalada ujeedadu
maray tahay cadiceheedi dhacaara maqaribita dabahadeeda iyo milinka hoyaashada anu malakafuhu hoofiyaho mayracaya xoolaha mana dhigitaahi igsaday maaduu ahaa shalay ruuxii imagaca dhabayhaa meeli ilaaji hoogine mise waa ismuhu hoodsiis maqalkiyo dhaawaha haaqan ana sii macahansaday mise waa ismuhu hoodsiis maqalkiyo dhaawaha haaqan ana sii macahansaday inan yahay mirtii xaalay markuu laba u qaybe saamay mugdigii habeennimo meeshii aan jiifsaday makulama dooda saaday mahayadi iqaadii maaday ahayd xaalay ruuxaanu muraneen u macneeyey caashaqa mise waa ismoodsis oo malahu waa been masalada ujeedadu mise waa ismoodsis oo malahu waa been masalada ujeedadu
areerka mararuu raray ii dhahan meelahara ahohon tegay oo malakaajo hoogiyo reerka maranuu raray ii dhaan meelahara ahohon tegay oo malakaajo hoogiyo dadka maanku ka hohoobain muddo aadaa sheekadaaga dhalinyaro ku murannaho maaduu ahaa kii horta imaacihiineeye hawshayda mahaamulay mise waa ismuhu hoodsiis maqalkiyo dhaawaha haaqan ana sii maacahansaday mise waa ismuhu hoodsiis maqalkiyo dhaawaha haaqan
aad bay u mahadsan yihiin kaafiye iyo waaberi oo heestaasi inoogu luuqaynayey guud ahaana barnaamijka caweyska washington waxaanu ku soo afmeeraynaa heestaasi oo ay qaadayaan fanaaniinta qalinle iyo maandeeq inta aynu mar kale kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo inayahay maaraantegey igoo barwaaqa un maali jiray ramaan ismaqasho saddex ciyaar guda oo aanu magacayn inayahay maaraanteygay igo barwaaqa un maali jiray ramaan dhalinyara ismaqasho saddex ciyaar guda oo aanu magacayn markay timi rogtiini maadii ahayd xalay qortataan la soo maray markay timi rogtiini maadii ahayd xalay qortataan la soo maray mise waa ismootis uma lahu waa ben masalada ujeedadu mise waa ismootis uma lahu waa ben masalada ujeedadu
marka tahay cadceedaca maqariibta dabadeed iyo milayga hoyaashada canumalka soofiyo mayracaya xoola malihimsa himsa maray tahay cadceedaca maqariibta dabadeed iyo milayga hoyaashada canumalka soofiyo mayracaya xoola malihimsa himsa maaduu ahaa shalay ruuxii magac dhabay malayna joogini maaduu ahaa shalay ruuxii magac dhabay malayna joogini
waa hagaaga dhegeystayaal codadkaasi muuse ismaaciil qalinle iyo faadime cabdulaahi kaahin maandeeq waxa ay gebagabo u ahayd barnaamijka caweyska washington oo ay nala socodsiinaysay sahre cidli nuur idaacaddeenii oo dhanac dhegeystayaal waa naga intaa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.